isacya cutubka afari kontonaad rabbigu wuxuu leeyahay faraxsanaaw madhalaysta aan dhalinay hees ku dhufo oo mashxarad tada aan carruur ku foolanayn waayo tan cidlowday carruurteedu waa ka badan yihiin tan ninka leh carruurteeda mayse teendhadaada ballaari oo rogahaaga daahyadoodana ha la kala bixiyo waxba ha la hadhin harkahaaga sii dheeree oo dhidbahaagana sii xoogee waayo waxaad u kala faafi doontaa xagga midigta iyo xagga bidaxdaba oo farcankaaguna wuxuu dhexli doonaa qurumaha oo magaalooyinka baaba'ayna wuxuu ka dhigi doonaa in la digo ha cabsan waayo ma aad ceboobi doontid hana sharaf jabin waayo laguma ceebeen doono oo ceebtii yaraantaadana waad iloobi doontaa oo ceebtii carmalnimadaadana inaba mar dambe sooma aad xasuusan doontid waayo ummahaaga ayaa ninkaaga ah oo magaciisana waxaa layidhahdaa rabbiga ciidamada kan quduuska ah ee reer banu israa'iilna waa bixiyahaaga oo waxaa isaga la odhan doonaa ilaaha dhulka oo dhan waayo ilaahaagu wuxuu leeyahay anoo rabbigaaga ahu waxaan kugu yeedhay sidii adoo ah naag laga tegey oo nafsadeedu murugootay iyo sidii bilcaan yaraanteedii lagu nacay oo kale muddo yar baan kaa tegey laakiinse waxaan kugu soo uruurin doonaa naxariis badan rabbigo bixiyahaagu ahu wuxuu leeyahay muddo gaawan ayaan cadho yar wejigayga kaaga qariyey laakiinse raxmad weligeed ah ayaan kugu naxariisan doonaa maxaa yeelay tanu waxay ila mid tahay sidii biyihii wakhtigii nuux oo kale waayo sidaan ugu dhaartay inaanay biyihii nuux mar dambe dhulka ku kormari doonin ayaan ugu dhaartay inaanan mar dambe kuu cadhon doonin iyo inaan innaba kuu canaanan doonin waayo rabbiga kuu naxariista wuxuu leeyahay inkastoo ay buuruhu fogaadaan oo ay kuruhnu dhaqdhaqaaqaan raxmaddaydu innaba kaa fogaan mayso oo axdigayga nabdeedna dhaqdhaqaaqi maayo taada dhibaataysan oo duufaanku roogrogay oo aan la qalbi qaboojinayn bal eeg dhagaxyadaada waxaan ku qurxin doonaa midyabiyo kala cayncayn ah oo asaaskaagana waxaan kaa samayn doonaa dhagaxyo safayr la yidhaahdo oo daaqadahaadana waxaan ka samayn doonaa dhagaxyo cascas oo yaaquud la yidhaahdo hirdahaagana waxaan ka samayn doonaa dhagaxyo dhalaalaya oo derbigaaga oo dhanna waxaan ka samayn doonaa dhagaxyo qaali ah oo rabbigu carruurtaada oo dhan ayuu wax bari doonaa oo nabadda carruurtaaduna waxay ahaan doontaa mid weyn xaqnimaad ku dhismi doontaa oo dulmina waad ka fogaan doontaa waayo ma aad cabsan doontid oo cabsigelintana waad ka fogaan doontaa waayo inaba kuma ay soo dhowaan doonto bal ogow haddii dagaal la ysu soo wada urursado xaggayga kama imaan doono ku alla kii dagaal kugu kiciyaba aawada buu u dhici doonaa bal eeg anigaa abuuray beertumaha dabka dhuxuleed afuufa oo xuub dagaal u soo saara oo weliba waxaan abuuray kan wax dumiya inuu wax baabi'iyo aawadeed huub laguu samaystay oo liibaanaya ma jiro oo af kasta oo garsoorid kugu kacana waad xukumi doontaa rabbigu wuxuu leeyahay kanuu waa dhaxalkii addoommada rabbiga oo xaqnimadooduna xaggaygay ka timid